magaalada waxaa farakulol ku haya dhibaato badan iyo kalqal dhinac walba saamaynayana keenay nimanka bajaajka baabuurta la yihahdo wata waxay xidheen isu socodkii magaalada waxay ka shaqeeyeen oo galeen qoraxdaasi marka ay dhacdo intooda badan in laga furo taarikooyinkii waxaa dhacday bosteejooyinkii loo asteeyey inay maraan oo ka rartaan oo dawladda hoose u calaamadiisay oo u astaysayna waa burburiyeen waxay fawdeeyeen gaadiidileyda kale sida baalaha la yidhaahdo xaabsaday xaabsayga oo kale bi'alladii iyo basaskii bosteejooyinkii loo asteeyeyna waa fawdeeyeenoo iyagii baa tegey waxay ka shaqeeyeen oo dhex galeen inay dhibaha magaalada ka dhaca baabuurta bajaajkii lagu baarto dadkii dumarkaa u adeeganaya xaafadaha ka adeeganaya sidaa aawadeed waxay ka dhaga adeegeen shuruucdii iyo maamulkii dowladnimo ee ka jiray degmada haddii aanu u yeerana waa imaan waayeen waxay u qaybsanaayeen laba gruub maadaama dadkan kale ay ka dhaga adeegeen yeeristii aanu u yeeray iyo wada shaqayntii aanu wada yeelan lahayn iyo qaabkaanu maamulkooda aan u samaysan lahayn uga wada tashan lahayn ay ka dhaga adeegeen intii faraha badnayd inaanaan iyaga sii dayn ee iyagoo ay raalli ka ah aanu u aqoonsanaano inta tan noo timi eena soo ajiibtay inay yihiin bajaajilaydii aanu u ogolaan lahayn inay ka shaqeeyaan oo amaamiirtii iyo shuruucdii dowladda hoose iyo wada shaqaynta yadii naga ogolaatay inta inta laga saxayo inta kale inaynaan ku darmane gaadiidkiina aada geysataaniin saldhigga aada geysataan